warkaas waa jiraa shilaa ka dhacay meesha in lagu dhintay waa jirtaa in lagu dhigtoodana waa jirtaa maxaa dhintay ilaa hadda khasaaro wey misa khasaaraha aniga hadda ma kor tegin meeshay wax ku dhinteen laakiinse in laba qofood ay dhimatay waxna ay dhaawacan yihiin saasaa liigu sheegay dadka qaarkood baa le ilaa toddobay gaadhsiinayaan warkaas ma jiro miyaa aniga ma jira ma dhihi karin in gurigiisa dhaaf inaan ahay isin bara kacay aniga meeshii aan taaganay macnaha nin soo socdan kara miyo ma dhici kartaa mana hubi yaa isdila oo laguu sheegay inay isdileen waxaa lii sheegay inay isdileen nin oo janan oo guri kuleh tuulada iyo nin oo isaguna jaylaana layidhaaho alxamdulilahi joogo maxabaadi rakhilowga layidhaaho nagu dhow inay isdileen marka labaduba ciidamaday ka tirsan yihiin may ninkoo ciidamada janan waaye waaba ciidamaad ka tirsan yahay ninkan hogaamiye oo macnaha waxaa waye guddoomiye beelel camal waaye waa ciidamo deegaanka ah oo amniga qaabilsan ha marka muxuu is- khilaafkoodu ka dhashay maxaa dagaalka sababaa laguu sheegay dagaalka waxaa sababay oo lii sheegay ilmo yar oo jananka la joogay oo xoogaada salaana u joogay jananka waa iskagu jecnay marka ilmihii xoogaada sigaar sigaar tuulada u dirsadeen marka sigaar haday tuuli u dirsadeen macnaha ciidankii ka horreeyey meeshii xoogaada xabado ku furfureen waxaawaaye aheyd ayagana walaxay iska fureen marka meeshii nin baa ku dhaawacmay si warkan u qabo waan gartay markaa goormuu shilka labaad dhacay shirka labaad xali oo dhacay maxaa xalay keenay baa la yidhi markaa xali waxaa keenayaa la yidhi iyadoo tii hore laga nabdoobiyo ee intii intaba unukaa ka hadlayna wax kaloo qajafa ay jirin go-aan lagu gaaray ayaan ninkii go-aanka lagu gaariy go-aanka oo loogu gaariy oo ciidankaada reeb la yidhi intana ciidankaada waxaa kasoo bixi la yidhi ninkan ciidanka waa kasoo bixiyey xaafadda ninkaasna markii oo oo alxamdulilahi ciidanka asiga ka bixi la yidhi oo nabad cidan ay qabtay meesha igsatay kidis lagu yimid marka markaa halkaasaa dagaal ka dhacay oo een, labada qof iyo ay ku dhimatay intaad og tahay ha markaasuu dagaal ka dhacay dadkaana iska cashaynayo hawshaas aan haynin ardiga howlahaas lagu soo furay howl cabo waaye walaa la gegamay waxba aan ku dhinto waxna ku dhadhaawacmay sila sheega xaaladda deegaanku haatan waa sidee xaaladda deegaanka xaaladda deegaanka hadda waa degan tahay kolley maxaa soo dhici doonaa un loo joogaa ciidamadu ma is hor fadhiyaan weli ciidama hadda is hor fadhiyay ma jiraan nin walba un oo haddana isiyaan u qabaa aniga kaligeea jooga meeshan magaalada meel laga kala tegey macnaha magaalada waa laga kala tegay xali xabadda intay dhacaysa ilmahaas ay iga tageen dad iyo dunya wax dhintii wax noolba war uma hayo maxaa marka adi xaafadda keligaa ku dhigay xaafadda waxaa kaliga iga dhigay meeshii guryaha ku yaalo wax walba ha jiro haddii aan ka tago ilmo fara xumaysanado tuugo ah iska jiri karo bacdigeeda nafteydan hurooyan xooleyga aan ka tagin aan iska dhex joogo marka dadkii magaalada dadkii kale ee deriskaaga ama magaalada may ka baxeen waa ka baxeen magaalada waa ka baxeen wax ii jooga ma leh marka cabsi baa looga baxay miyaa in dagaal kale dhaco cabsi dagaal kale inu dhacaha looga baxay weli ilmihii baxay iyo aradii baxday iyo xoolihii inta ka baxay meel aan ku huba haddaba ma sheegi kari in liirdaas waa ogaa hal cawnimo inta marka adigu magaalada dibaddeeda maxaad ugu bixi weyday mas dibadda in wax lagu in lagu waxyeeleeyaad ka baqaysaa miyaa dibaddan waxa lagu ada guriga aan ka tago macnaha ee meesha waxaa ka dhici kara wax kalo ninkii dadkii dadaalka raba maan dadka loo wax halaynaada iska jiri kara marka waxaa in la gurigaada ku dhimo tawfiiq dad intee la eg baa degan dad adiga ilaa iyo boqol konton qoysaa degan marka dhammaantood miyay wada baxeen mise dadka qaybo ka mid a hadhay magaaladu ku hadhay wax xeriyos ilaahay awoori ma jiraan dhammaantood magaalada waa laga huleelay magaalada waa laga baxay nafaa looga baxay naf dadka xaggey ku sugan yihiin marka xaggey u yaaceen xaggey aadeen wallahi xagga jiinka xaggiisa u agaan magaalada xoogooda waa ka fog tahay webiga xagga jiinka aan loo galay ee dhinacaas waqooyi oo dhankaan oo ilaa iyo jawar xaggiisa aan loo aan loo baxay marka yaa magaalada laguu sheegay haatan yaa ku sugan ciidamadoo kale yaa ku sugan baa lagu yidhi hadda ciidama ku sugan ma jiraan aniga la joogo wax kaloo hadda ciidama oo joogo ma jiro